dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha haysana ee magaalada jowhar toddobaadkii baadahan oo kale ayaad barateen in aan halkaa idinkaga soo gudbiyo barnaamijka ka aan kusoo qaadano mowduucyo kala duwan oo la xiriira arrimaha waxbarashada ee gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba deegaanada ku tirsan hadduu ay baanraal ka noqdo toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa tababar loo qabtay ardayda dugsiyada sare ee fasalka afaraad ee sanadkan u fariisan doona imtixaanka shahaadiga ah balse intaan u gudagelin barnaamijka fariinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkaana idinkala socodsiin doonta anigoo ah zaare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki sida hordhac barnaamijka oo aad ku maqasheen tobabarkan oo ay soo qabanqaabisay jaamacadda balaasma farceeda jowhar oo kaashanaysa macadka tobabarada ee buundo ayaa waxaa kasoo qaybgalay qaar ka mid ah ardayda dugsiyada sare ee fasalka afaraad ayaa ah mid lagu kaabaya aqoonta ardayda u fariisan doonta imtixaanka shahaadiga oo ay qabanayso wasaaradda waxbarashada ugu horeyn waxaa tobabarka daafuray maamulaha jaamacadda balaasma farceeda jowhar cabdulaahi sheekh bashar diinle ayaa ka warbixiyay muhiimada tobabarkan u leeyahay ardayda alxamdu lilah wsalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah dhammaan kasoo qaybgalayaasha kulankan aadka muhiimka u ah oo ay ugu horeeyaan ardada ka kala socota dugsiyada sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle degmada jowhar macalimiinta maamulka maamulka machadka buundo baxda saxaafadda dhammaan waxaa idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu run ahaantii maanta waxay noo tahay maalin farxad leh sababtoo ah waxaan nahay bah waxbarasho bah waxbarashona waxaa lagu yaqaanaa inay u adeegaan bulshadooda oo ay ugu adeegaan inay gaadhsiiyaan waxbarasho ama aqoon tayaal ay gaadhsiiyaan sidaad la socotaan machadka buundo sannad kasta wuxuu qabtaa tababar lagu xoojinaayo awood lagu siinaayo ardayga ka qalinjibinaya dugsiyada sare ee degmada jowhar sannadkan waxaa ka qayb qaadanayo barnaamijkaas jaamacadda balaasma mar kastana annaga garabkiisaan ahayn wixii hoolna ahna waa la wada jirnay laakiinse sanadkan jaamacadda balaasma waxay nasiib u yeelatay barnaamijkaas in laga fuliyo xarunteeda jowhar ayadana ay taabageliso run ahaantii tababarka iyo traininka qaabka loo diyaariyey insha allah waad arki doontaan waa qaab aad magaciisii wax badan aad ku fahmi doontaan run ahaantii dunidan la joogo waxay noqotay tiknolojiyad tiknolojiyadda qaabka wax loogu soo baxsado ama wax loogu raadiyene waxay u baahan tahay iskiil iyo xirfaday u baahan tahay maanta waxaa tahay foonfoor imtixaan shahaadiya ku sugaayo ustaad waxaa u baahan tahay wax badan oo baxsi inaad samaysadaa u baahan tahay wax badan inaad raadisadaa u baahan tahay qaabkaad uraadi lahayd oo ugu fududaa ayaad magaciisii tababarkan ku bara doontaan sidoo kale tababarka waxaa idinkugu diyaaraa maadooyinka ugu muhiimsan ee imtixaanka foomfoorka ardada culeyska badan ay ka wajahaan maadooyinka santiifiga ah macalin qawiir u ah oo arrimahaasna talooyin idinka sii doono ilaah hadduu yidhaaho insha allah boqol kiiba boqol waxaan rajaynaynaa tababarka halkaa lagu bixi doono inaad ka wada faa'iidaysataan oo aad u mahadceli doontaan macalimiinta tababarka idin sii doonaan run ahaantii wakhtigan iyo wakhti kastaba qofka hadduu macalin yahay oo master uu haasto ama b h d uu haasto ama baaj uu haasto qofka mar kasta inuu wax barto waa laga maarmaan inaad wax baratana waxaa u baahan tahay qof wax ku baraa u baahan tahay qofkaas wax ku baraaya marka wuxuu iskugu jiraa qof lacag kaaga qaadanayo waxbarashada iyo qof si friya kugu siinayo waxbarashada si kastaba ahaatee qofka baahida u qabo waxbarashada waa ardayga oo markaas waxbarashada raadinayo ustaadiin waxaan idin dhihi lahaa meel kasta oo aad waxbarasho aad ka heli kartaan meel kastoo hal xaraf lagugu faa'iidaynayo haka caajisine u degdeg dantaadaa ku jirtee insha allah mar waqtiyaanu u nahayo inaan ku dheeraada marabo insha allah aad iyo aadaa umahadsantihiin soo dhowaada barnaamijkayna iyo brograamkayna waynuu furan yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
dhanka kale gudoomiyaha midowda ardayda jaamacadda balasma iyo ustaad ibraahim oo ka mid ah macalimiinta bixinaysa tababarka ayaa ka barbixiyey waxyaabaha halkan lagu bari doono ardayda kusalaamaya salaanta islaamka mid ugu qiimaha badan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ma ahan inaa oo aniga aan ahay gudoomiyaha midowda ardayda keliya waxaan ahay arday jaamacadda balasma dhigto waxaan kamid ahay ardayda jaamacadda balasma dhigto semesterkan maraya waxaa semester six wejiyadan quruxda badan oo sanadka insha allah fonfor kasoo bixi doontana waxaa rajiyaa insha allah inay imaadaan jaamacadda balasma farceeda juwar insha allah arday allaala ardaygii muqdisho aadana insha allah waxaan rajeeyaha inuu aado balaasmada xamar insha allah ardaygii joogane hadduu ilaahay raahdo juwar joogane waxaan leenahay noogu imow balasma bahdi waxbarashada juwar balasma noogu imow marka waxaan idiin sheegaya ardayay ma ahan inaa oo foonfoor haddii aad gashaan inaad dhahdaan imtixaanka dowladda waa gale waxbarasho kaleentoodna siimuudi kare waa iska joojiya inaad dhahdid ma ahino inaad dugs dugsiga sare markii aad ka baxdo inaad horey aad jaamacadda ka bilaado ayaa inkula talinaya waayo ani dugsiga sare waxaa ka baxay laba kun toban iyo toban iyo sideed toban iyo sagaalkii aa ka baxay dugsiga sare imtixaankii sanadkii goodax baraa ka baxay saddex sanaa jaamacad fadhiyey waxaan dhahay jaamacad ma rabo jaamacad maxay taraysaa waxaan aaminsanahay inayse jaamacadu waxba ay tarayno ooy waddanka iga diraandhahay marka waxaan idin leeyahay asxaabey jowharaa joogtaan idinkoo adigoo gurigaaga hooyo joogo oo maanta gaari raaca zaa'id uu kaa bixayn jaamacaddaada halkaa aad ka soo baxdo xaafaddaada aad ka soo baxdo adiga ugu badnaan qof allaala qofkii oo jaamacadda balasma jowhar oo ka dhiganayo oo gurigiisa ka soo baxa muddo wuxuu soconayaa haddii uu bato soddon daqiiqa qofka ugu dheer aniga waxaa ka imaadaa buulsheeqaa ka imaadaa labaatan daqiiqaa loo socdaa haddii oo waa la lugeynaa lalaho marka asxaabe waxaan ku soo dhaweynaynaa jaamacadda balasma anigoo ah guddoomiyaha midowda ardayda iyo dhammaan bahda waxbarashada macalimiinta maamulka jaamacadda balasma ayaan kusoo dhaweynaynaa anagoo kala maqnaynoo ah midowda ardayda jaamacadda balasma waxaa kaloo idiin sheegaya aan rabaa inaan idiin sheego horta imtixaanka dowladda allaa idiin fududeeyo saasaan idin leeyahay qofkii oo qof allaala qofkii kaalmaha kasoo galana jaamacadda waxay u ballan qaadaysaa discon marka insha allah qofkii kaalmaha kasoo muuqda ee jaamacadda waxay u ballan qaadaysaa discon boqolkiiba marka haddii aad xamarka bixi weyso oo disco jaamacaddiina oo juhur ay kuugu taalo waxaa rajeehinaa inaa jaamacadda noogu imaadid adigoo ah arday sanadkan dugsi sare kasoo baxay oo maskaxdaada fariishta insha allah jaamacadda balasma ayaan kusoo dhaweyneynaa dhammaan macalimiinta dhammaan midowga ardayda oo dhan waxaan idin leeyahay kamison jaamacadda balasm insha allah waan idin salaamaya waa mahadsantiin bismi illahi raxmaan raxiim magacayga waa ustaad ibraahim jaamac xasan waa ku dhowahay barnaamijka waxbarashada ee radio isnay
ustaad ibraahim sidaan ognahay waxaad ka mid tahay macalimiinta maanta tababarka u bixinaysay ardaydan bal inoogu warbixi tababarkan iyo ahmiyadda uu leeyahay ardayda dugsiyada sare ee magaalada joog
horta tababarkan waa tababar aada iyo aada muhiim u ah ardayda khaasatan ardayda sanadkan u socoto inay qalinjibiso waxaa lagu tababarayaa qaabkii ay kaga faa'iidaysan lahaayeen technolojigan casriga ee hadda ee aadka u horumaray waxaa kaloo lagu tababarayaa qaabkii ay isku diyaarin lahaayeen sidoo kaleente qaabka ugu fudud ay kaga faa'iidaysan lahaayeen waqtiyadooda iyo iyo maxay diyen maadooyinka qaarkood qaabkii macnaha ay u fahmi lahaayeen intaasa markaa iyo waxyaaba kaleente a lagu tababaraya waxyaabaha gaarka ee hadda sidaan farta loogu fiiqayo ama lagu tilmaamayo waxay noqonaysaa aaladan social mediaha technolojiga ee hadda aadka usoo horumaray technolojigan iyo aaladahan social media horto sidaan ognahay waa seef laba af leh arday qaarna wuu ka faa'iidaystaa arday qaarne waqtiguu ka lumiyaa marka waxaa aad muhiimku waa waxay tahay sidii ay kaga faa'iidaysan lahaayeen dhankii aqoonta taasaa marka waxaad leedahay diiradda inaan ku saarno ardayda oo aad ugu faa'iidaysto waa gartay ee sida aad ka dhawaajisay aalada isticmaalka social mediaha ama teknolojiyada inay tahay sef laba af leh islamarkaana dhinac wanaagsan iyo dhinaca xumaanta intaba loo isticmaali karo markii aan eegno ardayda waxbaranayso heer intee la eg ayuu kaabi karaa waxbarashadooda wallaahi boqolkiiba siddeetan waxaas leeyahay aaladan teknolojiga way kaabi kartaa waayo waxbarashadii hadda macalimiintii waxay sameeyaan online courses ay sameeyaan maadaama ardaydii dhan ay wada online yihiin macalimiintiina iyagana waxay ku khasbanaadeen courseskoodii offline-ka ahaa ee iskuulka loogu tegay iyo ardayga uu soo fariisanayay waxay u bedeleen online ay u bedeleen marka saasay marka kaga faa'iidaysan karaan trainingkoodii iyo tababarkoodii iyo coursekoodii xitaa shahaadooyinkii iyo koorsooyinka haddii ay dhammeeyaan halkaasay macalimiinta ay ku wada bixiyaan taasaa marka waxaa leeyahay way kaabi kartaa boqolkiiba boqol si fiicanay u kaabi kartaa way jiraan fariimo aan u diraayo dhanka wasaaradda waxbarashada hirshabeelle iyo ardayda sanadkan nasiibka u yeeshay casrigan cusub inay arday noqdaan haddii aan ku bilaabo dhanka ardayda arday waxaan leeyahay mar welibo waxaa hortaada ah dadaal dadaal ayaa hortaada ah dadaalkaasoo isugu jira midaa adiga aad samaysay si offline ah iyo si online ah offline waxaa kala jeedaa markuu ardayga aaladiisii mobeylkii iyo kombyutaraadkii xagga uu iska dhigo oo buuggii uu kusoo jeesto oo akhriyo wax qoro wax fahmo akhrin uu sameeyo qaybta online-keena yacnii inuu asagana koorsooyin xagga online-ka oo kaga faa'iidaysto yacnii maanta waxaa jiro barnaamijyo oo aad u soo hormaray oo ai la yiraahdo su-aal walba aa weydiisid kaaga soo jaaway weliba qaabka aad u amartay ee amarka u qaadanaya yani waxaa leeyahay caqliga macmalka ah saasaa markaa looga faaidaysta qaybta kale oo wasaaradda aan ujeedinayn iyadana waxay noqonaysaa in ay ardayda ka caawiyaan ama ay dardargeliyaan sidii yani ay kaga faa'iidaysan lahayeen aaladahan technolojiga training ay u qabtaan koorsooyin inay siiyaan dhiirigeliyaan adiga dhiirigelinta nooc walba noqon kartaa dhiirigelintaas ardayda kaalmaha gashay in yacnii la fiiriyo yacnii form one kasoo bilow form two form three form four inay dugsiyada ay wareegaan ardayga kaalin galay inay wax uun ku abaalmariyaan si oo asagana uu hami oo usii yeesho oo sanadaha soo socdan uu ku dadaalo balse haddii shib laga yidhaahdo ardaygii micnama uu samaynayso inuu ardayga dhan asig u sarmaray iyo in kale marka waxaan leeyahay dhankaas wasaaradda ha fiiriso ardayda abaalmarino yacnii ha ku guwaabiso ha ku dhiirigeliso si ay hami iyo akhriski iyo meesha tartan waxbarasho uu kaga soo baxo agaag dhegeystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka waxbarashada raadiyaha isna ee magaalada jowhar dhanka kale qaar ka mid ah ardayda loo qabtay tababarka oo igala qaybgalay barnaamijka waxbarashada raadiyaha isna ee magaalada jowhar ayaa u mahad celiyay macadka buundo iyo weliba jaamacadda balaasma sida ay markaasi qeyb weyn uga qaadanayso horumarinta ardayda dugsiyada sare ee magaalada jowhar ugu horeyn kusoo dhawow barnaamijka waxbarashada ee ka baxradiyo isna adigoo ku bilaabay magacaaga iyo dugsiga aad ka socoto sidees u aragtaa tababarka maanta aad qaadanayso bismillaah magacay waa shaatiya xasan yuusuf ka soo iskuulka shaanaaf primary secondary school waxaan maanta aad ugu faraxsanaa inaan qayb qaato barnaamijka aqooqaab kaasoo taabjelinayso macadka buunda iyo jaamacadda balasma waxaan aad ugu mahad celinayaa maamulka jaamacadda balasma iyo macadka tababarada ee buundo kaasoo maanta noo taabageliyeen barnaamijka ahmiyadda ahmiyadda noo leeyahayna waxaa ka mid ah in aga faa'iidaysano qaabka wax internetka aga raadin lahayn oo kale maadaama imtixaan uu soo fod leeyahay ma jiraa waxyaabo hadda aad ku aragtay barnaamijkan intuu socday wax adiga aad kuugu muhiim haa waxaan ku arkay qaabka wax lagu raadiyo kale internetka maadaama aanan garanaynin oo kale qaabka wax lagu raadiyo si qoto dheer internetka waan garanaya laakiin maanan garanayn si qoto dheer si lagu raadiyo internetka insha allah waxaa ka leeyahay ahmiyad saayid ah maadaama aan soo dadaalaya lix sano waxaan rabaa insha allah inaan kasoo muuqdo tobanka hore haddaan waayan insha allah boqolka hore dalaydno insha allah ugaran kusoo dhawow barnaamijka waxbarashada ee ka bax radio snaai adigoo ku bilaabaya magacaada bandhabahay magacayga waa aisha abuukar xasan waxaan ka imaada dugsiga dhexe sare ee sheekh xanafi karaan grad form four waa ku faraxsana maanta inaan kasoo qayb galo barnaamijka aadku quruxda badan aadku xasaasiyada badan ay noo soo qabanqaabiyeen macalimiinteena maamulayaasheena barayaasha dhammaan ardayda wadaada mahadsanyiin kasoo qaybgalayaasha waxaana aada maanta ugu mahadcelinayaa dhammaan inta gacan gacan kula heeday inaa maanta ardaydan quruxda badan meesha ay iskugu imaadaan ma inoogu warbixin kartaa ahmiyadda uu ku leeyahay tobabarkan maxaase ka faa'iida ka ahmiidan waxaa waaye tababar ardayda imtixaanka sanadkan gelaysa grade four form four eh qaabka yacni ayka ay is- ayka ay isku caamilayaan si aan dad kale aan caawinaad ugu sugin qaabka internetka waxay u ilaasa lahaayeen qaabka iyaka isku difaaci lahaayeen ee imtixaankooda si fiican ay ugu shaqaysan lahaayeen Een, is leedahay rajo badan ayaan ka qabaa inuu ii kaabo waxbarashadeeda ama imtixaanka aad geli doonto sanadkan hadduu ay benraalka noqdo aad iyo aad aad iyo aad iyo aad una anfacaya koos waxaan ku fahmaynaa in internetka qaabka waxuu ilaasa leeyahay maababka wax badan yacni anaga inkastoo aan aqaani si qoto dheer maanu lahayn qaabab kale oo jiraan in yacni wax loo sirji kareeyo kaleentood aabka yacni app storeka kaleentood waxaasoo kaleentood yacni qaab si qoto dheer wax loogu sirji karay anaga maan garin hadda laakiin waxaa aada u fahmay si qoto dheer oo loo sirji kari karo dabcan dabcan aada iyo aad waxaan yacni hadda sanadkan waxaa isticmaalaa teknolojiyada waa aada iyo aad inoo fa- inoo anfacaysaa yacni anaga shaqsi ahaanteena iyadaan garab istaagaysa macalimiinteena aad iyo aad aan ugu faraxsanahane ma jiraa wax fariina aad halkan ugu gudbinayso ardayda kulamidka ah ee sanadkan diyaargarowga ugu jirto inay ka qayb gasho imtixaanka shahaadiga dabcan waxaan leeyahay isku kalsoonaada nafsadiina ku kalsoonaada ilaah wuxuu noo idma keliya dhacayo si fiican intixaankii nugu dadaalo oo wax diyaarsada waxna akhrista inshaalla guulan idin rajeeya dhammaanteena koran kusoo dhawow barnaamijka waxbarashada ee ka bax radio isna adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo dugsiga aad ka socoto magacayga waa hibo cismaa ibraahin waxaa ka socda dugsiga imaam shaafici primary and secondary school Een, hiw waxaad inoogu warbixisaa ahmiyadda uu ku leeyahay tobabarkan wallaahi alxamdulilah ahmiyadda oo ileeya tababarkan horta waxyaabo badan aanan hore u aqoonin aan maanta ka fahmi oo teknoloji xagga teknolojiyada ku saabsan marka aad iyo aad oo muhiim igu yahay tababarka inaan kasoo qayb galana aad iyo aad ugu faraxsanahay Een, hibo maadaama aad ka mid tahay ardayda sanadkan diyaargarowga ugu jirto inay gasho imtixaanka shahaadiga ama imtixaanka dowladda Een, ma is leedahay waxyaabaha aad haa waa isleeyahay oo waxyaabo badan oo aanan hore u arkin oo maanta yacni na siiyey macadka tiknolojiyadda ee buundo marka waa isleeyahay insha allah inay wax badan iga faa'iidi doonaan teknolojiya ay sheeg teknolojiyaddas maanta lii siiyey imtixaanka dowladda hadduu ilaahay raali ka noqdo waa girtay in ma jiraa cidda halkan ugu mahadcelinayso haa way jirtaa waxaan ugu mahadcelinayaa halkan een, dadkii noo soo qabanqaabiyey seminaarkan quruxda badan leh eena siiyey waxyaaba aan hore u ogeyn inay yacni aan ku fahano ee ka dambeeyey khaasatan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa een, maamulaha guud ee macadka tababarada teknolojiyadda ee buundo fijar abubakar naasir carab aan aad iyo aad ugu mahadcelinaya iyo jaamacadda balaasma qeybteeda jowhar ugu horreyn kusoo dhawow barnaamijka waxbarashada ee ka bax radio isna adigoo ku bilaabaya magacaagii iyo dugsiga aad ka socoto sidee suu aragtaa tobabarka maanta aad ka qayb gashay awalan magacaygu waa maxamed mayow maxamed een, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta kasoo qayb galo tababarkan muhiimad gaara ayuuna iigu leeyahay een, waanu mahadcelinayaa maamulaha iyo macalimiinta aan soo awaawilay tababarkan khaasatan een, een, macadka buundo maamulihiisa iyo jaamacadda blasma waa gar- waa gartay in waxyaabaha khaaska ah ee aad ka faa'iiday casharadii halkan aad ku bartay maxaa kamid wax wax badan aan ka faa'iiday qaabka wax loogu raadiyo googleka iyo qaabka mathematiga loogu shaqeeyo googleka waxyaabo badan aan ka faa'iiday waa gartay in mis leedahay waxyaabaha aad halkan ku baratay wax badan ayay kaaga caawin kartaa imtixaanaadkaada inaad ku diyaariso aalada teknolojiyada ama digital aad iyo aad waa- wax badan ayaan ka faa'iiday waan waan rajeynaya inay iga caawin doonaan insha allah waa gartay ugu dambeyn adigoo ka faa'iidaysanaya fursadan ku siisa radio snai insha allah een, ardayda iyo lamidka dhammaan waxaan ugu rajeynayaa guul insha allahu tacaala waxaan ugu ba- aan ugu baaqayaa ardayda inay ku dadaalaan waxbarashada waayo waxbarashada ahmiyad gaar ayay leedahay qof aan wax barin waxba ma qabsan karo marka ardayda waxaan leeyahay waxbarashada ku dadaal insha allah insha allah waxaan rajeynayaa inaan kasoo muuqdo tobtenka hadduu alle idmo hamigeygiin intaas waa gudahaan dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaa ee magaalada jowhar oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay tobabar ay soo qabanqaabisay jaamacadda balaasma farceeda jowhar oo kaashanaysa macadka tobabarada buunda ay qabatay qaar ka mid a ardayda fasalka afraad ee sanadkan u fariisan doonta imtixaanka shahadiga ah intuu socday barnaamijka anigoo wasaarada idinla socodsiinaya dhanka farsamada waa injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciynkiisa ah waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo